wasaaradda harraabta koonfur galbeed soomaaliya ayaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya walimayay ay ka gabagabeydey tababarka guddiyada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya oo anqaabilsan arrimo xaquuqul insaanka kaas oo korlanka qaadaya xaquuqul aadanaha tababarkiya waliba qayb ku hayay oo goobta rogaya xubno ku dareeray hay-adda unsom ururada rayidka iyo shaqaalaha wasaaradda koreyntii waliba goobta tababarka ku dareeri ka hadalaya hana ku mid ah ku-qaybgalyaalkii tababarka iyagoona ku werbiya waliba markaasi iyo ku baradeen tababarkan aadanahala ku hadalo wayba ku fahmayeen waxyaabo badan oon intaan ka koobo korna xuquuqul insaanka laftirshay qeexitaanshay waxyaabo badan aan oodha dhimanaayeen ilaa iyo farqiyaal badan laha ka qeexi marka iyadan ka faraxsan inaanu ku faa'iida sidoo kale waa inta ku faa'iidayaa group discussionadii oo la hajeediyay dastuurkana tashay waxyaabo badan oo maqnaayo oo group discussionadan hadda ka dheegi iyadeedan ka faraxsan inaan ku qaybgalyaalka ku midnaga waan iyada mahadsantiin dhammaantiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya wadiin wsala allahuma wslama calaa nabiyina maxamed wcala aalihi wasaxbihi wasalam marka ugu horeyso wasiiradda wasaaradda haweenka xildhibaanada bahda saxaafadda arrimaha bulshada qaybaheeda kala duwan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu bacdu taxiya shalay ayay noo bilaabatay aqoon iswadaarsi iyo tababar isku jiro waxbaa la kala faa'iiday dadka biniaadanka markay isu imaadaan qaanada saaxiibada ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo baxda saxaafadda ururada bulshada guud ahaan mayba siinla assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu salaan kadib mayba eedanka faraxsanaa barnaamijkuin shalay hanin bilaawadi oo mayle raasulonqo wadaaye guddiga xuquuqul insaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed guddiyaasha iyo qaar ku mid ah mayle ra-is ururada bulshada waxyaabaha uun ka faa'iidnay runtii inta maxa ku koobu korna maybana eedanka faraxsana isdhexgalka bulshada iyo mayle ra-isu baarlamaanka iyo aqoon isweydaarsisho iyo casharo mayle ra-is eed qiiman badan unanta ka qaadanay oo khuseeyan qaasilan hormarya lahay wasiirka wasaaradda hanraabta iyo aquul insaanka koonfur galbeed soomaaliya marwo fahiima cusmaan cumar yaa hirtii tababarka walibaniyo sheegtay inay tababarkan usiya kowalbadan ku bedeli doona aqoon ahaan ku qaybgalayaalka
aqoon iswadaarsi maadaama laga hadlayo xuquuqul aadanaha xuquuqul aadanahana dee qof walbay taabataay oo oo bini aadan ah waxaan filayaa insha allah inaad wax fiican laga faa'iiday annagana wasaaraddii haddaan nahay haweenka xuquuqul insaanka in aan xooga saaro mar walbo inaan badino tareeninada aqoonswadaarsi lagu samayn karo bikaas waxaa imaanayo mar walbo in la ogaado qofka biniaadanka waxa uu xaq u leeyahay iyo waxa uusan xaq u lahayn maadaamana hadda oo ilaahay mahadiisa ay nala joogaan gudiyadii baarlamaanka oo ah dadkii sharciga noo dejinayay taasna waa mahad gaar ah oo aan iyagana ugu mahad celinayo shaqada fiican ay u haayaan dowladda iyo bulshada iyo waqtigooda qaaliga ah ee nagala qayb qaateen iyagoo shaqooyin leh maalmahan waxaana farayaa insha allah xildhibaana idinkana waa mahadsantihiin bulshadiina idinkaa u adeegayo maanta sharciga u dejiyay inaad tustaan anagoo mar walbana kaashanayno saawad ognahay annagana mas-uuliyiinaa nahay golihii wasiirada iyo iyo baarlamaankiiba